beeraleyda degmada dolow ee gobolka gidaahiya dhibaatooyinka qabaan ayayaan inta badan ku ama dalaqyada iyo beerada ayaan oo kumid ita galeyda digirta masagada nyaanyada lindhinaanta iyo hana kalo badan oyo beerada ayaan yo-oona la daaladhi ayaan khasaarooyinka ku deeri fatahadoga elino oo inta badan ku lubtabi qalabkiiyo an adeegsada jareen walasarow ka beero guddiga beeraleyda degmada dolow oo la hadlay warbaahinta waliba iyo codsi indirena wasaaradda beero iyo waraabka ee dowladda federaalk soomaaliya si an ku caawida walyaabo lanku horseedo ayayaanku si wala saarowshoonbadada saad la socotaanba muddo dhowr sana afar sano saddex afar sano abaar bay ahayd afar sano biyobaxay ahayd haddana madba midka kale markii laga baxaba dhibaatadeedu la imaanayaa biyobaxadii markii laga baxay oon abuurannay dalagii aan abuurannay waxaa ku habsaday cudur cuduradaasoo noocyo badan leh geleyda waa dixiri iyo yaanyada bahal kaloo iska cad oo injir la yidhaahaa jirto marka wax uu gelayninna ma laha hadda geleydaan iga dambayso waa aragtaa waa ku jiraa gadaashaadan bahalkan koostada a ku taallo waa ku jiraa midigta yaanyadan ku taallo ku jira wax uu daynhaya ma laha wax badan baan cabannay hay-ad kasto maamul kasto cid kasta oo aqoon iyo awood ahaan ilaaha awood leh nagu dhaanto waa oola cabanay waa weyne marka bahalkan waxa naga qabtaa waa weyne daawo waa ku isticmaalnay daawo dhireeddaan kale waa isticmaalnay oo dabiiciga ah waa isticmaalnay mid gacan ku samayda waa isticmaalnay waa bahalki waa waa soo taagan yahay waa kari weyne waxay markaan taagan tahay in yaambooyinkii laga qaato intaas ayadoo jirta waxaaba kaloo yimid cudur kale oo la yidhaaho ku dhaco basasha ku dhaco oo maxaa magaciisa marooriyow basal dhan ood abuuratay markii la yidhaahaa hal la gooyo barida hal hamayn ay qallali urf eberay noqonaysaa marka waa laga cajisay beerihii waxaana muhiimad ahayd in la abuurto beeraha si looga baxo baahida iyo gacan hoorsiga looga baxana muhiim bay ahayd in la abuurto beeraha saas la adlageed waxaan codsanaynaa cid kasta oo awoodaa la tacaalidda bahalkaas aqoon iyo daawo in ay wax nagala qabataan yaan codsanaynaa waxaa arrinta aan ka hadlayno oon ka qaylinayna waxaa weeye waa cudurka kaas ku dhacaya beeraha oo meelna aan dhaafaynin sanadkan ninkii mataqaanaa konton kiile boqol kiile basal beeray wuu ka dhex baxay marooriyo waa eber ka dhigay waa cudur weligee naga aan arag hadda carrada ku cusub ma garanaysaaye sidoo kaleeto nyaanyadii aad loo tacbanayey oo qudaarta magaalada gelaysa ahayd qudaarta subax wal magaalada geli jirta hadday nyaanyo tahay hadday koosto tahay hadday barbarooni tahay hadday mataqaanaa ay salad tahay wixii oo dhan wuu ku habsaday cudurkii baa galay marka waxaan u baahan lahay cid walbo oo arrinta ayadaa wax ka qaban karto hadday aqoon wax uga qaban karaan haddii mataqaanaa awood iyo mataqaanaaye ay nagu caawinayaan wax mataqaanaa cudurkaa zuuliyo oo dawo ah ay noo keeni karaan cid walbo arrintaas wax ka qaban karto waxaan leenahay noo imaada